إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii weerar ayaa lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo laf ka tirsan beesha sade ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi kaasoo lagu xaliyey arrimo muhiim ah taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaal ba'an uu ku socdo dhaqaalaha waddanka isagoo eedeeyey madaxda ugu sarraysa dowladda maamulka somalilan ayaa xabsiga u taxaabay ku dhowaad labaatan qof oo ka dibadbaxay dhul qubuuro ahaa oo uu maamulku shirkado ka iibsaday xaaladda magaalada kismaayo ayaa deggan halkaasoo maalintii shalay ay ku dagaalameen laba ciidan oo kala taabacsan hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe iyo seeraar إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar ayaa lagu qaaday fariisan askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraray ciidamada dowladda ee jooga ceelsaliini dagaalka ayaa ahaa mid xooggan oo hub culus iyo mid fududba la isku adeegsaday ilaa iyo haddana tafaasiil dheeraad ah lagama helin dagaalkaasi dhan kale afgooye waxaa ka dhacay qarax aad u xoogan ciidamo qayiilayay oo ku sugan gudaha degmadaasi ayaa la qarxiyey waxaana ka dhaawacmay laba askari taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaal ba'an uu ku socdo dhaqaalaha waddanka isagoo eedeeya madaxda ugu sarraysa dowladda warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo wax badan xog ogaal u ah ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay dagaal ba'an ku hayso dhaqaalaha dalka siiba magaalada muqdisho wuxuu sheegay inay adeegsanayso sarrifka cusub ee elektarooniga runtii anigu waxaan aaminsanahay mashruucan inuu yahay mashruuc dabin ah oo loo dhigay dadka soomaaliyeed la rabana dhaqaalihiisa in lagu baabi'iyo ani shakhsiyan xogta aan hayo waxaa jirta wax la yidhaahdo coronavirus oo hadda jina ka dilaacay conspiracy theory wuxuu sheegayaa maraykanka ka dambeeyey si dhaqaalaha loo baabaasho jinaha ani waxaan aaminsanahay forexigan inuu yahay coronavirus oo kaleeto oo la rabo in lagu baabi'iyo dhaqaalaha dalka waana anigii sheegay qorshaha fahad iyo farmaajo waxaa ka mid a inay baabiyaan dhaqaalaha muqdisho iyo hargeysa laga bilaabo hurmuud iyo dahabshiil ilaa bajaaj maxaa lagu samaynaa wax tuuna waxaa jira lacag qadar laga soo qaaday in lagu bilaabay oo toban milyan ah oo marka hore loogu talagalay dadka in lagu sasabo oo kabitaalkooda dib loogu qaybiyo markii lacagtuule lacagta hadda ku jirtaana ilaa waxaa lagu qiyaasaa lix boqoloo milyan ilaa one billion dollar ayaa lagu qiyaasaa lacagta ku jirta wax alla wixii ganacsi kaloo socdana waa joogsan wuxuu sheegay in ay ku dadaalayso dowladdu sidii ay u curyaamin lahayd bangiyada iyo shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira arrintanina ay keeni karto masiibo ku habsata bulshada isagoo sharaxayana wuxuu yidhi dhaqaalaha dalka maalgashiga shirkadda ugu badanya hormuud horta sheerarka hordhan in lagala soo baxaa la rabaa bangiga ugu xooga waa kuma waa salaama iyo dahabshiil lacagaha taalla beena loo sheegaa tobankii kun oo dollar oo loo haayo qof ama boqolkii kun oo dollar loo haayo ama wax kale lagu maalgelinayo bishiiba boqolkii kun waxaa lagaa siina afartii kun aa lagu leeyahay weeliya ka dhacday capital marka fly wax la yidhahdo oo in lacagihii laga soo aruursado shirkadahaas ayaa bilaabatay si dhaqaalaha loo kontroolay siyaasadaba guud ahaan loo kontroolo runtii marka dadka inta badan waxaas loo sheego lacagta laga aruurina waa haweenka iyo dhalinyaro aan aqoonin sida dhaqaalaha caalamka u shaqeeya ani waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta lug weyn ayay ku leedahay waana khatar dadka soomaaliyeed la rabo in runtii wixii 92ga dhacay oo la dhihi jiray su-aankii ama maqaar cunkii ama cagabararkii aa mardhow ka dhacay magaalada muqdisho qaxsatan oo arri weynoo la raba in laga feejignaado wuxuu faahfaahin ka bixiyey shirkadaha sarifka qalaad ee uu sheegay in lagu duminayo dhaqaalaha waddanka shirkadahanoo marka saddex isugu jiraan horta waxaa ka run ah mid iyo labo kulligood wada been maaha saddex isugu jiraan kuwo waa tuuga rasmi oo dadka inay dhacay ku talagaleen oo markay arkeen mashruuca kuwana dowladda ka dambaysa oo dhaqaalaha dadkaa la rabaa in lagu qalqalgeliyo lana koontaro shirkadahan lagu baabi'iyo ilaa hadda iyo hurmuda la weeraro dahabshiila la weeraro lama dhihi karo laakiin waa in qalqal kaleeto design kale la keeno kuwana waa dad daacada laakiin khibradii iyo waayaragnimadii aqoontii aan ku filan aan lahayn marka waxaa la sameeyaa shirka- lacagtan shirkado istanbul iyo camaan iyo maleysiya degan ayaa lagu daldalaa qof dadka soomaalidan oo nambaraa la tutusaaxa wuxuu dhab ahaan waxay yihiin qof taqaan lama arko waxaan aaminsanahay marka arrinkaas arrinka hadal u baahan hadda waxaan la socdaa dowladdu mar dhow inay fadhiisatay go-aanna ay rabtay inay ka qaadato shirkadahan inay victimize garayso xirxirto waana mar already lacagtii dadka laga aruursaday tallaabta la qaadaa he laga fikiro yaan khalqa la gelina dadka awalba waa lagu daayay hadeertaana waxaa la rabay in laga aamuso oo dadka soomaaliya tartiib tartiib waxooda ay u soo ceshtaan wuxuu hoosta ka xariiqay in arrintaani tahay mid siyaasadaysan oo halisteeda leh hadda waxaan ka aaminsanahay sidii 98kii eh, ama 2008kii financial crisis-ka caalamka ka dhacay soomaaliya inay u saamayso ayaan ka baqayaa in wuxuu siyaasadaysan yihin wax calaamad u ah culummadii yaa fado ka soo saartay aqoon-yahanada fado ka soo saaray dowladii fado ka soo saartay waa la jooji waayo adiga ma tuu kula yaalla ma tabtaada u yaqaanaa soo ma waxaana waa wax aniga waxaan aaminsanahay dowladdu ka dambaysa dad ka mida not all of it gacmo shisheena ku jiraan soomaalidu ha ka feejignaato ilaahayna wixii ka maqan ha u soo badbaadiyo dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyey kooxeed hore muuse suudu yalaxow uu sheegay in magaalada muqdisho uu aad ugu soo batay shaxaadka maadaama ilihii dhaqaalaha ay la wareegeen shisheeyaha waad mahadsantaa haashim maamulka somalilan ayaa xabsiga u taxaabay ku dhowaad labaatan qof oo ka dibad baxay dhul khuburo ahaa oo uu maamulku shirkado ka iibsaday sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheen abuubakar ibraahim qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada togwajaale ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya uu ka haramiyo maamulka somalilan ayaa eedeyn u jeediyey maamulka halkaa ka jira bulshadan oo isugu soo baxay bannaan weyn ayaa guddoomiyaha gobolka iyo kan degmada ku dhaliilay inay burburinayaan dhul ku yaala bariga magaalada togwajaale sida ay sheegayaan odayaasha iyo waxgaradka dhulkan uu maamulku doonayo inuu ku wareejiyo hay-ada shisheeye ayaa ahba yidhaahdeen quburo lagu aaso dadka deegaanka kun iyo siddeed boqoloo mitir ayaa maalintii lanoo joogsado lana- lana mariyey markay muddo ka soo wareegtay sideedii boqolee kale ayaa lanaga gooyey hal kiilomitir ayaa lasoo reebay oo xabaalaha ah dhinacna ah boqol iyo labaatan ah marka intiin waxba weli lagu aasin ayaa godkaa xashiishkaa laga qoday waxaan leenahay xabaalaha loo dayo dadka lacagta haysta waxaan leenahay war ilaahay ka cabsada meelaha danta guuda ee ummadda ka wada dhexeeya ha ku soo haleelinaye lacagtiina dhulka bannaan beerahan dhanka ka xiga waa la iibinaya kuwa dhanka ka xigana waa la iibinaya ninkii waddada laamida wax ka doonayo wuu la iibsada maad waa ina kuwa lacagta haysta war ilaahay ka cabsada lena taagannahay waxa weeyaan xabaalihii magaalada togwajaale oo aan saaka ku soo toosnay iyadoo lagu rogay dhagax iyo niif aad iyo aad baan ula yaabnay ugu xumaanay in xabaalaha xabaalaha degmada togota sababtoo ah waa halkii beri toole lagugu aasi lahaa waa halkii haddii rabbu kugu rooyahay waalidkaa iyo walaalkaaba la dhigi lahaa u cuntoomi mayso oo sira suurtagal ku noqon mayso sax iyo qalad midna in xabaalaha laga bedelo wuxuud iyo muxuu haaye yani qolada barataabka gobolka iyo muxuu haaye qolooyinka meeshan jooga waxaad moodaa kudlad isku xidhan waxa weeyaan dhul badan oo dan guuda maanta la iiriyey la cunay la arkay maamulka somalilan ayaa marar badan lagu eedeeyey inuu dhul ay leeyihiin dad dan yar ah uu siiyey hay-ada ganacsi oo ay leeyihiin dad qurba joog ah iyo kuwo shisheeye xaaladda magaalada kismaayo ayaa degan halkaasoo maalintii shalay ay ku dagaalameen laba ciidan oo iska soo horjeeda warkan waxaa diyaariyey maxamed cali waxaa saakay degan xaaladda magaalada kismaayo kadib markii shalay ay ku dagaalameen gudaha magaaladaasi ciidamo kala taabacsan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo cabdinaasir seeraar ciidamada ka amar qaata cabdinaasir seeraar oo ahaa afhayeenkii hore ee maamulkaasi ayaa iskoorimaad adag la galay kuwa axmed madoobe dagaalka ayaa wuxuu bilowday kadib markii askari ka tirsan ciidamada axmed madoobe uu rasaas ku furay xubno banaanbax ku taageerayay cabdinaasir seeraar kuwaasoo ku hadaaqayay hadallo ka dhana hogaamiyaha jubbaland labada dhinac ayaa isku haya siyaasadda maamulka jubbaland waxaana lagu soo warramayaa in dagaalka uu ka dhashay khasaare kala duwan weli waxaa is hor fadhiya labada ciidan iyadoona mar weliba la fili kara in iskudhacyo hor leh ay dhex maraan waxaana dagaalka uu ka dhacay xaafadda farjanna ee magaaladaasi ma ahan markii ugu horreysay oo dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo ay ku dul dagaalamaan ciidamo kala taabacsan siyaasiyiinta isku haya maamulka jubbaland dagaalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo ay magaalada kismaayo gaareen safiirka maraykanka ee dowladda federaalka yamamoto iyo taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika islamarkaana magacooda loo soo gaabiya africom kuwaas oo la kulmay axmed madoobe waxaa sidoo kale uu imaanayaa iyadoo gobolka gedo ay gaareen ciidamo hor leh oo aad u hubaysan kuwaas oo ay direen maamulka jubbaland si ay ula dagaalamaan amaba dib ugu soo ceshtaan degmooyin ka tirsan gobolkaasi oo ay horey dowladda federaalka uga qabsatay kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo laf ka tirsan beesha sade ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi kaasoo lagu xaliyey arrimo muhiim ah cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid ballaaran ayaa wuxuu dhex maray walaayadii islaamiga ah ee gedo iyo sidoo kale jufada talxe oo ka tirsan qabiil weyne hasade waxaana kulankan gunaanadkiisa loo qabtay munaasabad ballaaran oo ay kasoo qaybgaleen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad kulankan ayaa waxaa lagu gorafeeyey arrimo ay ka mid yihiin xurguf ka dhexaysay beesha talxe iyo sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas ayaana si wanaagsan loogu soo afjaray ugu horeyntii kulanka waxaa laga aqriyay bayaan soo koobaya waxa uu ku fadhiyay kulanka ujeedda heshiis dhex maray wilaayada islaamiga ee heegado iyo beesha talxe oo ka tirsan beelweynta sade kadib markay wilaayada islaamiga ee heegado ugu yeertay shir weyn beesha talxe gogolna u dhigtay deegaanka warguduudo oo ka tirsan degmada ceelcadde shirkaas oo socday muddo toddoba maalmood ah oo lagu qaatay duruus ama dowro sharci ah ayna barbar socdeen kulamo gaargaar ah kulankaas oo lagaga hadlahayay shaqaaqooyin soo noqnoqday oo ka dhacayay deegaanada ay beeshu degto sidaas awgeed waxaa ka soo baxay go'aano muhiim ah waana sida tan kow beeshu waxay qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka si buuxda laba beeshu waxay beri ka tahay kana baraa'a qaadatay gaalada iyo gaaloraacyada sida murtadiinta saddex beeshu waxay ballan qaadaysaa inay la shaqaynayso wilaayada islaamigaee heegado si buuxda afar beeshu waxay qaadatay inay furato macaahid sharci ah sida ugu dhaqsaha badan shan beeshu waxay qaadatay sekada waajibka ah inay u bixinayso sidii sharciga ahayd lix sidoo kale waxay beeshu qaadatay deegaanada ay degto inaan murtadiin dambe lagu qarin doonin toddoba beeshu waxay qaadatay dadkii horay loogu soo eedeeyey iyo ciddii kale ee dib dambe loogu eedeeyo inay qariyeen murtadiinta wixii hadda ka dambeeya inay iyaga gaar ku tahay lagana soo ergeyn doonin sideed beeshu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta deegaanka sida xaalufinta dhirta iyo waraha iyo tuulooyinka cusub intaas kadib qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka beesha talxe ayaa waxay sheegeen inay oofinayaan waxyaabihii kulanka ay iskugu afgarteen iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana deegaanada ay ku sugan yihiin aanan garab lagu sii doonin shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa beesha dhalxaya waxaa ku shiray dowladda islaamka shirkaas waa shir fog weyre aabbahayow hamoodina dowladda islaamka tii degmada baar dheer iyo tii gobolka bas inaan la shirin dowladda fiilada isugu xiran dowladda dhexe ilaa tii guud waali waaliyaad ilaa madaxweynaha naga islaamka allah xafido intaasaa shirka kulli nagala qayb gashay waxaan qaadannay ku dhaqanka shareecada islaamka waa haysannay laakiin si fiican inaan u qaadano dhammaan isu dhiibno lugahoo dhan la galno li'annu lugta inaannu kula jirin waxaan qaadannay inaan ka fogaanno waxa sharaftayada dilaya gabagabadii waaliga walaayadii islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuu turaab oo munaasabadda ka hadlaya ayaa wuxuu la dardaarmay beesha talxe wuxuuna soo hadal qaaday loolanka maanta soomaaliya ka socda iyo cidda uu u dhexeeyo isagoona sheegay inay ka walaaye ahaan qaadanayaan waxay isku afgarteen beeshan waana filah marka arrinkaana inaan insha allahu tacaala aan tarkiisino qadiyadda saddexaad aan raba inaan abbaaro waxay tahay waana filah waxaa socda siraac shalayna waa sheegnay waxaa dagaalamaya waa masaajid iyo kiniisad waxaa la rabaa inaan baraarugno inaan arrinkaa ogaanno ninkii hore ogaanay inuu ku camal falo arrinkan uu dib u fiiriyo hiila muslimiintu idinka rabaan hiiladaa idinka rabaan waxa weeyaan cadow inaad sheegtaan cadow inaad ka leexataan inaydaan moogtay cadowga gacan siinin sidaad u sheegteen inaad baraaruga qaataan inaad mujaahidiinta garab istaagtaan inaad u hiilisaan waa walaalihiina moogtahay idinla dhashay oo muslimiina oo islaamnimada ku walaalowdeen oo kuwa iimaaniya idinka dhaxaysa qaraabanimaa idinka dhaxaysa oo waxa weye waa soomaaliya soomaaliya waa wada qaraabo waxa weye diin baa idinka dhaxaysa hiila idinka rabaan raggaa mujaahidiinta meelay joogaan hiila idinka rabaan hiiladii laydinku lahaa islaamku idinku lahaa waa laydinka rabaa ikhwaana fillah haddaad magaalo ku jirtaan iyo haddaad baali- baadiye joogtaan iyo haddaad tuulo joogto iyo haddaad jid ku taagan tahay intaba hiilaa laydinka rabaa hiiladii waa in laydinka arko warkaasina waa inuusan noqon war aynu afka ka nidhi keliya waa inuu ficil isu bedelo insha allahu tacaala si guud marka waxaan rabnaa qadiyadda iyada in lagu baraarugo naf in la bixiyo maal in la bixiyo hadalka in la hadlo odayaashu inay hadlaan walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidaana kale mararka qaar ka dhaca kulamo u dhexeeya beelaha qaar ee soomaaliyeed iyo maamulada islaamiga ah waxaana kulankooda ka soo baxa natiijo wanaagsanna oo ay isku afgartaan warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta